waxaa maanta magaalada jigjiga ee caasimada ismaamulka soomaalida ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cali khaliif gallayr oo muddo dheer kusoo jiray siyaasadda soomaaliya haddaba qof noocee ah ayuu ahaa cali khaliif gallayr warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle allaha u naxariistee brofesor cali khaliif galeyd wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta muddada dheer kusoo jirta siyaasadda soomaaliya wuxuuna soo qabtay khilal ay ka mid ahaayeen xilka ra-iisul wasaarenimada sanadkii labada kun gudoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi oo ka mid ahaa dadka aadka u yaqaana brofesor galeyd ayaa v o e-da kaga warama taariikhdiisa iyo muddadii u yaqaana marxuumka maanta geeriyooday horta ilaahay ha u naxariisto oo jannadii firdowsaaga geey dadka soomaaliyeed oo dhan iyo eheladiisii na samir iyo imaan ilaahay ka siiyo cali khaliif wuxuu ahaa aqoon-yahan soomaaliyeed oo dalkan muddo dheer ka shaqeeyey wax soo qabtay aqoontiisa ugu deeqay aniguna intaan hadda maskaxdaydu ilan waa maskax oday oo waa sii gaboobaysaa waxa weeye cali khaliif wuxuu ahaa wasiirkii warshadaha siddeetan iyo labadii intii ka horreysay kolka wuxuu ahaa wasiirkii bilaabay warshadda mareerey ee sonkorta bilaabaybu ahaa ma garan karo siddeetan iyo labadiibu kolkaa dalka ka baxay maraykankii xaggaasuu aaday wuxuu soo noqday uu dalkan ku soo noqday labadii kun wuxuu ka qeyb galay shirkii carta ee soomaalida lagu heshisiinayey ee dowladdii qaranka soomaaliyeed kolkay burburtay kadib dowladdii lagu dhisay cali wuxuu ka noqday dowladdaas prime minister wasiirkii koowaad buu ka noqday halkanaa la yimid magaalada xamar muddo kolkaa halkanay dowladda ku shaqaysay dowladdaasi muddadeedu ahayd shan sano xildhibaan cali jaamac jingili oo ka mida golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in cali khaliif uu ahaa qof aftahana laguna yaqaano karti khilaal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii dalka soo mara laga soo bilaabo dowladdii militariga
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan marka ugu horeysa ummadda soomaaliyeed la wadaagaya tacsi tiraanyale oo run ahaantii geerida naxdinta le brofesor cali khaliif galaydh oo si deg deg oo kediisa ku timi kulli kulligeen waxaynu u joognaa oo waajahaynaa geeri cali wuxuu ahaa haldoorka soomaaliyeed wuxuu lahaa aqoon aada u sarreysa wuxuu ahaa geesi aftahama ah wuxuu soo qabtay darajooyin fara badan guddoomiyaha degmada afgooye markuu wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ka bilaabay ilaa uu ka gaadhay agaasimo guud uu noqday maareeyo guud uu noqday warshadii weyneed ee jowhar markii dambena mashruucii ugu ballaarhnaa soomaaliya laga sameeyo buu maareeyo guudka ahaa ee mareelaya ee sokorta saddexda boqol ee milyuun ee dollar ku kacay wuxuu ahaa wasiirka warshadaha jaamacada caan oo maraykana ayuu macallin ka ahaa oo professor ka ahaa cali wuxuu ahaa runtii nin geesi ah aftahamo ah run ahaantii ummadda soomaaliyeedna kaalin weyn ku lahaa siyaasaddeeda dhinac walba ha noqoto xildhibaan sakariya xaaji cabdi wuxuu ka mid ahaa golihii wasiirada xukuumaddii uu soo dhisay cali khaliif markii uu noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya wuxuuna v o eda kaga warramay qofnimadiisa markay timaado muddaday soo wada shaqeeyeen cali khaliif wuxuu ahaa nin siyaasiyo weyn halgamaa ah dagaalyahana codkar ah aqoon-yahana nin buuxa oo kaamil u ahaa markii uu ra-iisul wasaaraha noqday anugu xildhibaan baan ahaa usbuuc ka bacdina waxaa la iigu yeeray inaan wasiirka warfaafinta ka noqdo kabineydkiisa ama xukuumaddiisa cali khaliif intii ka dambaysay saaxiib baanu ahayn nin u halgamaya buu ahaa midnimada soomaaliyeed wax badan buu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay dib u heshiisiinta iyo midnimada dib u heshiisiintii reer waqooyiga ama reer somalilan buu ka qayb galay wuxuu ka qayb galay shirkii carta oo dib u heshiisiinta soomaaliyeed waa midka uu ku noqday ra-iisul wasaaraha gacan weyn baan ku siiyey markii uu ra-iisul wasaaraha noqonayay aniga iyo dad badanba dabeedna muxuu ahaa markii uu ka dhacay ra-iisul wasaarenimadii wuxuu ka qayb galay shirkii imbagaasi baan isugu nimid oo labada sano socday dowr weyn buu ka qaatay in natiijo halkaa kasoo baxdo saaciid qarsheel oo ka mid a siyaasiyiinta soomaalida wuxuu ka mid yahay dadka muddada dheer yaqaanay marxuumka maanta geeriyooda cali khaliif wuxuuna v o e da si kooban uga waramo taariikhdiisii cali khaliif gallayr runtii wuxuu ahaa nin xilliyada anigu aan bartay xilligii kacaankay ahayd horraanteedii waa markuu siidam uu wax ka dhigaya mama ka ahaa madaxda iyo sonkortii warshaddii sonkorta iyo markii dambe uu wasiirka uu noqday warshadaha marka nin aada runtii raggii aqoonta lahaa oo soomaaliya kusoo noqday oo u hibeeyey in muxuu aqoontooda dalka ay waxtaraan buu ka mid ahaa aada buuna runtii wax weyn uga qabtay oo taariikh hadda aan nina inkirayn ayuu ku lahaa xilligaas allah u naxariistaa marxuumka dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ka mid ahaa dadka sida weyn u diidanaa faragelinta dowladaha shisheeye gaar ahaana kuwa deriska la-ah soomaaliya siduu v o da u sheegay xildhibaan sakariya xaaji waxaanu aniga isagu mar walba jaal ku ahayn kasoo horjeedka faragelinta ajnebiga shisheeyaha dalka soomaaliya gaar ahaan dowladaha aan deriska nahay oo etoobiya ugu horeyso arrintaas buu aada iyo aada ugu adkaa aniga isaguna aanu heshiis ku ahayn ilaahay subxaanu qaadirah waxaan ka baryaynaa inuu qabrigiisa u qaboojiyo annagana samariya iimaan ehelkiisana bedel khayr qaba cali khaliif galleyd oo hore usoo noqda ra-iisul wasaaraha soomaaliya muddooyinkii dambe afkaartiisa siyaasadda wuxuu u wareejiyey dhanka gobolada waqooyi gaar ahaana maamulka somalilan isagoo waday ololo loogu magac dareer tabliiqaynta siyaasadda soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oo warbixintaasi magaalada muqdisho ka soo diray